baan ka fahmayaa maxaa yaal lama rabay baa tiri way caddaysatay war ka soco meesha almacruufu curfan bay ahayd alaabtii baan kala gadanay inaad ii qaadday ahayd adigaa dukaanka leh laakiin heshiiskii baa waxaa ku dartay inaad soo doonanaysan oo kuu qaadaynin curfigu sidaasoo may mafhuumka caqdigu saasuu noqon lahaa haddaan la caddaynin wax laakiin laa cibrata laa cibrata bidalaalati fii muqaabili tasriix waaba la caddeeyeyba tane maxaa keenaya qaacidada afartan iyo afraad wuxuu yidhi milki beec wuxuu ka asaxaa wax marka la gadayo qof ama leh ama idan sharci u haysta walmilku milkiga sharطu caaqidin qofka caqdiga iyo heshiis gelaye wax gadayaay waxaa shari ah inuu milki inuu leeyahay wahaakadaa waxaa lamida milkiga in kaana hadduu yahay can wilaayatin mas-uuliyad iyo maamul hadduu u haysto oo qad nafada uu fulinayo waxaad gadaysa beecu wuxuu asaxaa laba mid markii lagaa helo imaa inaad adigu leedahay adiguna qof jaa-isu tasarufo inuu tasarufa loo ogol yahay aad tahay oon laga mamnuucin tasarufka ama aadan ahalba u ahayn haddii aadan lahayn inaad maamulkiisa iyo taladiisa leedahay ama xoola dad waalan baad haysaa ama agoon iyo caruur yaryara xoolahood baad haysaa waxaad xaq u leedahay wax iyaga dantooda iyo maslaxadooda inaad u gado waad u gadi kartaa ama nin xaakim iyo waali ah baad tahayoo xoolo la isku haysto ama nin xoolihii hantidiisii iflaas iyo sharkad inay kacday lagu dhawaaqay baad mas-uuliya qadaa baad ahayd oo gacanta ku dhigtay xukmilwilaayaad ku gadi kartaa dadka xuquuqdaysa ad ugu celiso ama nin baaba la arkay xoolaha lagu leeyahay ee deyntii iyo hantida u haysta inay deyntu ka badan tahay dadkani waxay dhn ninkan ha laga qabto xoogay go-aan baa lagu soo rogay waxba ma gadi karo xoolaha uma dhowaan karo maamulkaa kala wareegayo xoolihii gadi biwilaayatin baad ku gaday marna adaa leh ama ninkii lahaabaaba kuu dhiibtoo yidhi ii gad idan iyo wilaayihii talow taladoodu kuu dhiibay biwilaayatin talaad ku gaday imaa milkan wa imaa wilaayatan labadaasa wax lagu gadi karaa wixii aan labadaa midna ahayn aw yatasaraf qabla mulkin imtanac waan soo marray walaa tabic maa laysa cindaka walmilku sharطu caaqidi weeye wahaakadaa sidoo kale in kaana can wilaayatin qad nafada ku fulnay hadduu yahay wakulu mashquulin falaysa yushqalu fanaxwu rahnin beycuhu laa yuqbalu wakulu mashquulin mid kasta oo xaq lagu leeyahay loo haysto u xayiran falaysa yushqalu xaq kale laguma mashquuliyo oo qoorta looma geliyo fanaxwu rahnin xoolo rahan iyo curaar lagaaga hayay oo kaleeto beycuhu inaad sii iibisa laa yuqbalu la aqbali maayo wuxuu leeyahay waxani idaa tacalaqa bihi xaqun xaq baa lagu yeeshay xaqii baana loo haystaa oo isaga in laga gudaa la rabaa in qolo kale xaq kale haddana qoorta loo sii geliyo lama ogola kan meel baaba loo haystaaye xaq baa loo haystaaye tasarufka kale markaa waa mamnuuc nin baad xoole ka qaadatay gurigan aad damaanad u dhigtay hadda inaga damaanad baa la yihah rahanta booskeedii gurigan aad damaanad u dhigtay oo xoolahaagii haddaad weydo gurigan ka goosaa tiri waxaa lagu heshiiyey inaad xoolihii muddadaa ugu soo celin haddaad ugu soo celin weydana hantidaadan sidan iyo sidana uu ka goosanayo u haysanayo xoolihii aad saa u wareejisee lagaa hayay ma iibin kartaa maya waayo haddaad iibiso ninkii horaa meesha ka bixi oo xoolahan uu ku dhegan yahay adigiiba meliid xaqaasi adiga kuusoo doonto wey saasay noqon soo maaha lama gadi karo xoolaha ilaa ninka xaqiisii ama aad siiso ama uu ka goosto isagu inu iska fasaxo iska cafiya maahane wa min haada albaabi baa qawaacidda hadda damaanadaha buruugta ay ku dhaqmaan min haadihi اljus'iyati hadduu bagga islaam yimaadana sidaan buugu dhaqmi guryaha damaanada loo dhigo lama iibin karo inaan la iibinin hadda waagii hore rahantu waxay ahaan jirtay oo isbedelay hadda sharcan oo tagayuru اlaxkaami bitagayuri zamaani noqday waxa rahanta ihi in lagugu soo wareejiyo oo gacanta lagu geliyo hadda waxba loogama baahna hadda ka diiwaanka sijil ciqaari la yihahda guryaha la tegayaa waxaa laga soo diiwaan gelinayaa gurigan inuu rahan u yaalla iyo damaanad ama dukumentigiisibaa la dhigayaa haddii dukumentiga la foojariyeyn karana guriga sita counsilkan la tegayaa timbir iyo shaabad baa lagu soo dhufanayaa gurigaagii deganow keraysa haddaad rabto laakiin gurigaas taa in loo haysto laga goosan karaa shaabad lagu dhuftay hadduu gad yihahda ma gadi karo hadduu damaanad meel kale udhig yihahda ma dhigi karo qoladu waraaqahooda u keeno sita counsilka la xiriirayaan waxay leeyiin guriga sidaa iyo sidaas iyo waraaqaha aan haynahay sax miya maxaad ka rabtaa saa saasaan ka rabnaa gurigaa waa sax laakiin ma geli karo damaanad kale uu ku jiraa waxaa lagu leeyahay xaaji waraaqaha qaado gurigaan damaanad loo haysan nin kale noo keen saa darteed waxay yidhahdeen rahantii hala guddoomo la dhihi jiray waxaa bedelay guddoonkii booskeedoo alqabdu guddoonku sidiisaba waa ashyaa curfiga wey waxaa bedelay sijil lilciqaari ama hawsinka qolada la yidhaahda ee guryaha ku balaaninkiihi inta la taga gurigii shaabad lagaga soo dhuftatay daldhiidhkiisa warqadan milkiyadda subarnoogada aan idhaahno ama tayta dhidhka halkan laga yidhaahdo baa shaabad lagu dhajin dhag haddaad dhul baad kiraysatood dhistay intaasoo sano shaabad baa lagu soo dhufan ma kirayn karo ma gadi karo ma soo faragelin kara ninkii lahaa waxyaabaha way sijil ilciqaari wax badan bay fududeeyeen xoolaad waqaftay nin baad ku waqaftay haddana waxaa tidhi ninkii magaad ku waqaftay kadib cid kale ma siin kartaa maya almashquulu laa yushaqalu wey isla baytkan laftiisa waxaa lamida kii sacdi wakulu mashquulin falaa yushaqalu miaaluhu lmarhuunu wاlmusabalu rahanta iyo waqafka musabalku waa waqafke tusaale uga dhigay wakulu saaqiطin falaa yacuudu kaxaqi faskin damahu اlcuquudu wakulu saaqiطin wax kastoo dhacay oo la iska cafiyey falaa yacuudu dibuusma uma soo laabto soo noqon maayo wax kastood xaqu lahayd ood ka tanaasushay ood cafiday ma soo noqonayo waxay dhaheen tusaale ahaan nin baa dayn ku lahayd ama xoolo ku lahayd waan kaa cafiyey baa tihi cafigii waa dhacay hadhow baa tihi kaa cafin maayo xoolahaygiisii waroorad bax baa lagu leey somaada cafiin haa wakulu saaqiin saaqiu laa yacuudu marba hadduu cafi noqdo beri noqday maxaa mar labaad dusha ka soo saari asaaqiu laa yacuudu masaladan laakiin meel kaley aada uga dhacdaa jirta labada isqabaay maalinka berisamaaga la yahay mihirka waa la iska cafiyaa markay waxooga jaqa timaadana dib baa la isugu soo kacaa ha la ogaada gabadhu hadday tidhahda mihirka waan kaa cafiyey diin ahaan iyo sharcan xaq dambay ku leedahay ma jiro inay maalin dambe weydiisato asaaqiu laa yacuud wey somadaan cafiyin haa waa cafismay hadhow aniga mihirkaygii baan raso kan waa cafiyey tiri yaa ku yidhi waa cafiyey waxaa iska hadal buu ahaa horta ma tiri waan ku cafiyey ha waxba kuma liida soco asaaqiu laa yacuudu xilliga berisamaaga haddaad cafido beri xumaaga ma dalban kartid ogow waxaa ka mid a waxbaan kala gadanay wax waxaa jira la yidhahda khiyaaru shardi ama khiyaaru lmajliso muddo uu qofku ka soo fiirsanaya ah haddaa intaad soo noqoto tiraada aniga muddadii dhinacayga waa iga bes hasaasuu beecu igaga dhan yahay ood kala tagtaan intaad soo noqoto ma dhigi kartooy waa iga bestii waan ka noqday waan ka soo fiirsan asaaqitu laa yacuud wey taas dambe weliba miisaal ka dhigayoo ka xaqi faskin xaqa aad beeca inaad fasakda aad u lahayd haddaad ka tanaasusho xaqaasoo damahu lcuquudu cuquuddu ay kulansatay oo khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardiya ahaa mar haddaad ka tanaasusho ma soo lala kaclayn kartid marka horead ka tanaasulaysa isilaali asaaqiu laa yacuud umbaa lagu dhihi وtaaبع الشhayء إdا lm يفradii بالcqد taaبع وlm يujaradii kaفasi khاatm وkالxطاani وaنaxوi أشhجاari maعa الbustاani haddii wax duuduuba la gado ama dad la siiyo oon marka la hadlaya wax gaara laga soo reebin duuduubkii buu isu raaci wey alla kan ulama jeedinaya kanaan dib ka soo reebi lagaa yeeli maayo وataaبع الشhayء شhayga waxa raacsan إdaa lam يufradii biالcaqdi caqdih iyo heshiisiyo gaditaan haddaan gaar loogu kal yeelin taabicun kii u raacsanaan buu raacsanaan idaa lam yufrad walam yujaradii aan laga dhartirin wey taasay raacsan tahay ka fasi khaatimin khaatamin kaatunta iyo faraatiga meesha madaxa kuusan somaliya maxa lagu dhahaa fasun baa la dhahaa maa kale ma leh kaatuntu waxna waa wareegii waxna waa faraatiga korka meeshan kuusan waxaa laga yaabaa wax qurux badan ood ku dhejsateen ee kugu yaallo faraatiga baad ka gaday hadhow ma dhihi kartaa warfaraatiga wareegan kaa gale baashan kore dhalaalaysa anaa gaar ugu dhajiste kumuunan imanen laguma soo samayna maya ataabicu taabicun wey waa kaa tegey kaasi markaad gadaysa kan kuma jira dhe haddaa rabto inuu kuu soo haro wa kalxiitaani gidaarka dhul baan iga gaday gidaar baa ku wareejisan waa ku kala baxnay hadhowba waxaa tihi gidaarka lacagtiisii baan kaa rabaa derbigan aan ku wareejiyey lacagtiisii baan kaa rabaa war war socaan ku leeh dhulka markaad iga gadaysatan iyo gidaarkiisu waa ku jiray taabic buu ahaa hadduuna ku jirin markiibay ahayd inaad tidhaahdo derbigaa kuma jira ogow wanaxwi ashjaarin geedo maca albustaani beer geedo ah beertan cambahan kaa gaday buuri beertan cambaha beertaa cambahaad iga gaday hadhow waxaa tii niyo geedka iyo geedkaa kuma jirin waxaan rabay inaan kaa gado war socaa lagu leeyahay marka hore maxaad u dhihi weyday geed hebel iyo geed hebel maahane waxyaabahaasoo dhani haddii aadan markaad gadaysa soo reebanin hadhow kuusoo noqon maayo wey hadhow kama daba tegi karti in yasqut اlaslu yusar ila اlbadel fataalifu lmaduunu fiihi mactadan in yasqut اlaslu asalkii haddii uu dhaco yusar waxaa loo ahaanayaa ila اlbadeli wax bedelkiisa ah baa loo ahaanayaa wixii sharciga ahaabaa na socon waayey ama la kari waayey biyihii baa lagu weysaysan waayey ama biyaa la waayey ama qabow bayba noqotay barafoo biyihii baa taaban weyday waad gabagabaysan gabagabaysi baa la aadi waxyaabaha saas oo kaleeta ah waxa laalay wixii isagii asalka ahaa in la sameeya ay suurageli weyday bedelkiisaa la samayn qof baa waa yeelay wuu soomi kari waayey ama xanuun joogtaa qabtayoo wuu soomi kari waayey fidyo bixin wixii asalkah inaad samayso ay ahayd haddaad awoodi weydo waxa bedelkiisii ee sharcigu sameeyey baad bixin waxaa ka mid a nin baad alaab ka jajabisay alaabtii lafteedii de lama soo noolayn karo maxaa la samayn qiimaheedii baad bixin qiimahuna iyadii buu bedel ka yahay imisay ku kacaysaa intaas intii baad bixin ilaan alaabtii way burburtay saa darteed waxaa markaa muhim inaad ku baraarugto waxyaabaha hantida ee dadka wax ku kala gaara waa laba qaybood waxyaaba qiime la qiimeeyo iyo waxyaaba mili la yidhahdo iyadoo kale la keeno waxyaabaha la miisee sida bariiska iyo sonkortii oo kaleeta ah en waxba ku kala duwanayn iyadii oo kaleetaad keeni laakiin waxyaabaha fawaariqda udhexeeya neef xoolo ah iyo gidaar addumise iyo iyagii qiimahoodii baad bixin laakiin de waa mushkilad hadday kugu noqdaan weyshii cabdilla haraare weysha la yidhahdo mataqaanaan mataqana weysha cabdilla haraare rag yaqaanaadii ku jira waxaa la yidhi waa weyl wax dan dhaba la waayey sac baa ugu irmaanaa weyshii baa laga dilay halugu dandhabaa la yidhi muxuu nimayaan waxba idinkama rabo sicii wax ka gondiyaan rabaa de lacag haddii la keenay sac ka gondin mayso alaab haddii la keenay sac ka gondan maayo weyl wax ordaya weyl ordaysoo sicii ka gondisaan rabaa war qaalin ka weyn qaado maya ama wuxuun sicii intuu naaska afka geliyo sicii usoo istaago gondanaan rabaa taasoo kale sharcigu ma ogola waxbaa wax lagaa yeelay qiimihiisii baad qaadan ama matalkiisi baad qaadan fataalifu kii dhintay ee burburay almadmuunu ee la damaanay qiimihiisa la bixinayay oo damaanadiisa la bixinaya la dandhabayey fiihi waxaa ka waajiba mactadala wax u dhigma oo qiimihiisii maabaa ka waajiba ictadala u dhigma oo qiimihiisii abaa ka waajiba in yasqut اlasl yusar ila اlbadel fataalifu اlmadmuunu fiihi mactadal wuxuu yihi wayasquط اlfarcu ida اlasl intafaa kadaaminin in saaxib اlxaqi cafaa wuxuu yihi idaa saqط اlaslu saqط اlfarcu waxaabaa asal iyo farac isu ahaa asalkii baa dubay faracna wuu raacay tusaale uu lasiiye wayasqutu lfarcu wuu dhici ida alaslu intafaa asalkiiba hadduu meesha ka baxo ka daaminin qof damiintay wax in saaxibu lxaqi haddii qofkii xaqa lahaaba cafaa uu ninkuu xaqa ku lahaa cafiyo masaladan waxaa weeye nin baa nin xoolo ku lahaa waxaa tiri hebelow anaa ninkan damiin ka aho haddaad ka weyda kusiin maalinkii dambeunbuu ninkii intuu soo si ay ula qumanaatay unbuu xoolihii ninkaa damiinatay uu ku lahaa buu ka cafiyey adiga ma ku weydiisan karaa xoolihii ninkii ka cafiya maya anuu nin baan damiintay ninkiina waan cafiday ani inta ii soo mari anuu ninkaasaan damiinka ah oon daba socday isagii haddii la cafiyey waa riddaan ka bixi hadduu bixiyo xoolihii riddaan ka bixi midna lagama qabsan karo laakiin anugu adigaa damiin ka noqday soo maaha aninkaa waan cafiyey waxba kama rabay adaan ku haystaa may bal cafiday soo maaha xoolood leedahay lama arko idaa saqata alaslu aniga sideeda damaanadeeda waxay ku salaysan tahay ninkaa xoole in lagu leeyahay haddii xoole lagu yeelan waayo aniga damaanad layguma laha xoolihii ma ka cafiday ma sugnaan waayeen ma ku siiyey anigu dimadaydu waa beri waxba lagama qabsan karo aniga isagaa ma ku xirnay hadday dimadiisu beri noqotaana beri bay noqon laakiin waxaa cagsigeedu ma aha qad yasqutu alfarcu walaa yasqutu alaslu anigii damaanadii qaaday haddii aan ka noqdo amaadi tiraada adig waxba kaama raba damaanadii aad qaaday waan kaa cafiyey macnaheed isaga inaad cafiday maaha isaga xoolaha ay kuleeta ku dhigi kartaa berri wayasquط اlfarcu waa dhacaa ida alaslu intafa kadaaminin in saaxibu اlxaqi cafa masaa'il la isku qabsadaa jira marka ma qaacidada ay gelayaan mise laga soo reebayaan ma'muum baa tahay imaamkaagii baa sahwi ka dhacay sujuudu sahwina lama imanin adigu farac waxaad ka tahay imaamka soo ma imaamkii ma sujuudin adiga ma sujuudi mis hadduu sujuudin adu sujuud lagaama rabo qowl ahli ahli lcilmi qolale idaa saqata alaslu saqata alfarcu isagiiba hadduunan samaynin adna min baabi owlaa wey iyo qolale maya yustafnaa min alqaacidati masaa'ilkan qaacidadu aqlabiya weeye faclam hadaaka allahu ana alqaacida laysa bisharطin kownaha muطarida faqad taraa bacda alfuruuci khaarija ka dhigo masalada ha laga soo reebo wahaakada masaa'il saasoo kaleetoo tiro badan baa ka mid a mucaamalaadka gaar ahaan masaladan aan kusoo gabagabaynayna cashirkeenna labadaa daqiiqa dham inagu filan masaladana waxaa weeye idaa baطala alaslu baطala maa tarataba canhu mas'ala asalkiiba ka burtay wixii ka dhashay oo dhan isna waxba kama jiraan wey soomaalida maqan hal booliya niriga xalaala ma dhasho hal booliya oo xaaraana niriga xalaala ma dhasho soomaalida maqan asalkiiba hadduu buro oo asalkiiba wax kama jiraan uu noqdo wixii ka dhashay oo dhanna lagu saleeyey waxba kama jiraan wuxuu yidhi wahaakadaa waxaa lamida in yabطul اlaslu asalka masaladii haday wax ku salaysnaayeen hadday burto baطala waxaa buraya maa kaana fii dimnin lahu wixii ku guda jiray oo dhan oo fama staqalla aan gaar u istaagin waxaan gaar ka ahayn ee masalada ku lamaanaay ee ku xiriirsanaa ee iyada ku salaysnaayoo dhan waxba kama jiraan naxwulmabiici baana mustaxaqan nin baa alaab kaa gaday nin baa alaab kaa gaday ama dayn ha kaaga gado ama kaash ha kaaga gado markhaati baad u yeesheen ninkaa alaabtaa inaan intaa kaga gatay oo intaa u igu leeyahay xolihiisiina ay kuwan yihiin ama dayn ahaan igu leeyahay tallaabo labaad tallaabaa dhacday tallaabo labaad baad sii samaysayoo adiga xoolihii wixii ninka kugu lahaa ama kaa sugayey baad u geysay ood siisay gaarigii baabaad nin kala sii siisay ama kaa gata ama sii markii dambe waxaa soo baxday ninkii kaa gaday gaariga inuu soo xaday oo uusan lahaynba ninkii gaariga lahaayoo socdaa yimid oo qoorta ku dhegay xalaaliya nin la araggaa ka dhexeeya sooma markhaati iyo caddayn baa loo helay ninkaa xoolihiisii horta asalkii adiga dayn lacagtaa ninkaa igu leeyahaydii kow dheh ninka kale siisiintaadii laba dheh maxay ku salaysnayd in beecaasi saxyay soo maaha beecii waxba kama jiraan xooluu igu leeyahaydaadiina waxba kama jiro ninkaa sii siisayna waxba kama jiraan ninkaa xoolihii suuq qabsan adna ninkaa xoola hadduu kaa qaatay waa dabageli intii nin kalunbaa dabada isku wada dhegi xalaaliya nin la aragaa ka dhexeeya idaa baطala alaslu baطala maa kaana fii dimnihi wey waxaa ka dhalatay beeci horead kala gadateen inuu xoolihii aad kaga gadateen lacagtaa kugu leeyahay baa ka dhalatay waxba kama jira hadda waxaa ka sii dhalatay qof kale inaad siiso ood sii tasaruftay ama sadaqa aad u bixisay ama ad waqafka ka dhigtay waxba kama jira waqafka haya sadaqada waayo maa laa yamlik baa wuxuu gadayba sidiisaba wahaakadaa in yabtul ilaslu hadduu buro baطala waxaa buraya maa kaana fii dimnin lahu wixii ku guda jiree ka dhashay oo dhan oo fama staqalla aan gaar ugu istaagin naxwalmabiici si wax lagaa gaday oo kaleeto oo baana ay soo caddaatay mustaxaqan cid kale inay leedahay fa baailun kow waxaa baailan waxba kama jirin baycun gaditaankii lidaaka la gaday xaqan si dhab u horta beeca u buray waan kala gadanaydii iyo gaditaanku kaa gaday iyo anigaa xoolihii kugu wareejiyey horta meesha bay ka baxday kow fa baailun waxaa labaad oo buroo meesha ka baxay iqraaru mushtariihi ninkii gatay qiritaanku qirtay ogolaaday biamanin lacag aydan sidoo kaleeto ilaa shaarihi ilaa baayicihi ninkii ka gaday u ogolaaday qirashadii markhaatiga aad u yeeshay inaan ninkan xoolaha uu kugu yeeshay adigu waxtaad qaadatide inama lacagta dayn kugu leeyahay ama aad bixisayba ama qaar kugu leeyahay qirashadaadii aad u qirtayna waxba kama jiraan maxaa yeelay lianna bayca shay shayga gatay mar gaditaankiisii horaa qad tadamana wuxuu kulansaday oo ku guda jirtay iqraarahu inaad ogolaatay bima rtadaahu amanan wixii lacag aad ku iibsato ahaa waxaad raalli uga noqoteen lacagtii iyo qiimahaad ogolaatay gadashadiiyo markhaatigii waxay ahayd macnaheedu inaad qirsan tahay lacagtaa in lagugu leeyahay qirashadaadii waxba kama jiraan intaa wixii ka sii dambeeyana farculbaaili baailu dheh wixii baail ka farcamaayey baailu wey hal booli ana niniga xalaala ma dhasho beec baail iyo caqdi baailana cuquud saxiixa dhali maayo cuquud saxiixa dhali maayo marka halkaan isaga dayno inkastoo laba saddex kale in lagu dara ay ku fiicnayd وhaakada sidoo kale in yabطil اأصlu asalka hadduu bulo baطla waxaa buraya maa kaana fii dimnin lahu wixii ku guda jiray isaga ka dhashay ee aahaartiisii he oo dhan baa buraya oo famasta kaasoo famastaqalla aan gaar u taagnayn wax masale gaar uga baxsan waxaan ahayna isaga u raacsanaay oo masaa'il ku salaysana naxwil mabiici mabiicda waxaa la yidhaha alaabta la gado shayga lagaa gaday telefoon baan kaa gaday telefoonka waa mabiic wixii layga gaday wey naxwil mabiici wax lagaa gaday oo kaleeto weeye oo baana caddaatay mustaxaqan inuu laleeyahay ciddii kaa gaday ciidadaan ahayn mustaxaqan liaakhara wey nin kale inuu leeyahay oo sidiisaba tuuga iyo musuq maasuq iyo xatooyi iyo dhacya boobu ku keenaya bililiqo fa baailun waxaan waxba ka jirin oo baaila baycun beecii lidaaka kaa lagaa gaday xaqan si dhaba waxba ugama jira horta fa baailun waxaa labaadoo baaila iqraaru mushtariihi ninka iibsaday qirashaduu qirtee markhaatiga u yeelay biamanin aydan lacag ilaa shaarihi ilaa baayici ninkuu ka gaday alaabtan gaditaanku kaa gaday waxba kama jiro lacagtii aad tiri waan kaga gato anuu igu leeyahayna waxba kama jiraan maxaa yeeley lanna bayca shay gadashada aad gadatayba qad tadamana kulansaday oo ku guda jirtay oo soo raacday iqraarahu inaad qirato bimartadaahu amana waxaa lacagtii lagu gatay inay tahay uga raalli noqotay waxaa lacagta aad qiratay macnaheedu yahay alaabtan intaa in la igaga gadaan ku raalli noqday gadadii aan waxba ka jirin ku raalli noqday in waxba kama jira wey wallahu aclam sal allah wasalam calaa muxamadin waxaan joognaa malmin beydka boqol iyo laba laakiin boqol iyo kow waa kusoo noqon doonaa waxoogay qayladhaan bay soo gaartay بينة ألزم على من يدعي وحلف المنكر والجور ادفعي وألغ دعوا بخلاف الحس مثل أبوة بغير مس واقبل أمينا يدعي الرد إذا لم يك قبضه لحظ نافذا وأطلق القبول من أمين في تلف العين مع اليمين لأنه عامل بالجميل وما على المحسن من سبيل كمودع وكوكيل وولي مستأجر مضارب وكوصي وكل متلف لحق غرم بمثله أو بالذي قد قوم إلا إذا كان بإذن الشارع أو صاحب الحق فلا تنازع الأجر والضمان, الأجر والضمان لن يجتمع من جهة فاعرف لها المواقع فمكتر الشيء فمكتر الشيء به لا يضمن ومتلف عن أجره قد يأمن الغنم بالغرم هما سيان فإنما الخراج بالضمان ليس لعرق ظالم نصيب بل كل ما يعمله عصيب وما عن المأذون يحدث فهدر نحو سراية لحد مع حذر وإن عن المضمون شيء ينتشر فذاك مضمون له أن ينتصر جناية العجماء ذي جبار كما أتت بذلك الأخبار الفعل منصوب إلى من عمل ليس إلى الآمر فاعرف وعدلا والصلح خير والشروط نافدة ما لم تكن لحكم شرع نابذة مستعجل الشيء على وجه حضر عقيب بالحرمان عنه فاعتبر انت سبحانك قارنه إن شاء الله تعالى ما أنت عشر كأنه كساب سنان دونه mualifku raxima allahu tacaala halkan wuxuu kaga hadlay qaacidooyin dhowr ah ayuu kaga hadlay qaacidada koowaad waxaa weeye waa qaacida lafdi xadiid laga soo qaatay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar hadday laba qof wax isku qabsadaan qofka wax sheeganaya ee dacwoonaya waxaasaan lahaa ama iga maqan ama la iyeelay leh qofkaasaa waxaa laga rabaa markhaati inuu caddayn u soo sameeyo qofka la haystaha ahna haddii uu inkirsan yahoo dafiro markhaati caddayn ahna lagu waayo waa la dhaarsadaa waa la dhaariyaa wuxuu yidhi bayinatan markhaati alzim ku laazimi calaa man qofkii yaddaci wax sheeganaya oo dad haysta waxna ku sheeganaya haddii uu markhaatiga waayana waxallif dhaari almunkira qofka inkirsanee dafirsan dhaari waljawra dulmigana idfaacii reeboo ka hortag in dadku ay isdulmiyaanoo qawaacidda shariicada iyo xuduudda xuquuqdii aan la raacin masaladan saan sheegnay waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waana masalatan masaladan waa masalo qadaa weye dad la kala xukumayo xaq la isku haysto marka xaqa la isu haysta ee qofkii qof wax ku sheegto laba mid bay noqotaa in qofka wax lagu sheegtay uu qirto oo uu yidhaahdo xaqaasi waa jira si loo kala gudan lahaa ee xaqa loo kala goosan lahaa unbaa dhimane albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara waa la gudbay bayine iyo markhaati iyo wixii caddaynta waxa ugu xoog badnaana inta xujo iyo caddayn loo keenana waxaa la yidhaahdaa aliqraaru sayid اladila qofku inuu qirto baaba xujiya daliil lagu caddaynaya ugu xoog badan inuu yidhaahdo waan qabaa xaqa ama waxa waan sameeyey mar hadduu sidaas yidhaahdo afkiisa laga hayo hase ahaatee uu qof caadi a yahay qof waalana ma aha maankiisa wuxu dhiman yahay qof la handadayoo la qasbayana ma aha qof la ciqaabay oo la jir dilayna ma aha isagoo khiyaar lahoo xoroon cidi dulmihi karin baa wuxuu yidhi xaqa waan qabaa ama falkaa waan sameeyey markhaati looma baahna aliqraaru sayid اladilati baa la yidhahdaa daliil xujo lagugu soo oogo afkaagaad ka qiratay baa ugu xoog badan waxa kale waa un lala daba wareegi karaa bay dhaheen markhaatiga waa un la duri karaa hadalkiisa intii la qodqodaa nin kala hadlaya laga soo saari karaa hadhow inaad col tihiinba waa la sheegan karaa oo ninkan uu kugu xumaynaya aysan markhaatiba ahayn laakiin aduu waxa aad qirato de meel looga warwareega dareenkaaga iyo xiskaagina uu taam yahay de si lagu dhaha la garan maayo saa darteed hadda markaa maxkamadahan la isgeynayo waxa u koobaadee looyarku uu ku dhihi afkaaga hawaraysina ha bixinin waxna ha qiranin buu ku dhihi inta kale anaa wada dabagedii markii noqon raba weeye de abqad rijaali ila llahi alalad lkhasmi iyo baabka markuu gelayo marka laakiin haddii aad adigii wax sheeganayso qofkii kalena ku leeyahay ku inkirsan yahoo ku dafiro mudacigaa markhaati laga rabaa haddii markhaatigii uu waayo ninka kalaa la dhaarinayaa wax kastaba ha la isku qabsade saa darteed baa masalada masaailka markaan soo maraynay kitaabka nadmulwaraqaadka ba waxaanu soo sheegnay asaaska baabulqadaa markaad qaadi ama noqo ama ha lagu dhiibta taleeh dad aad kala xukumayso si aad qaacidadan iyo naska xambaarsantahay aad u isticmaasho inta aadan wax kala gelin waa inaad kala saartaa horta yaa mudaci ah yaa mudaca calayhi halkaa hadday kaa fakato ood mas'alada halkaa kaa hoos baxdo waxaad kala garan waayey yaa markhaati laga rabay yaase dhaar lagu lahaa masaladu way qasan tahay marka saa darteed baabulqadaa waa inuu bartaa qofku yaa muddaci ah yaa muddaca calayhi ah yaa haysta ah yaa la haysta ah marka u horaysa inaad ii kala saara tiraado weeye ni ood kala ood sheeg mararka qaarkood ood ku wareeri nin walba waxunbuu daldali inta aadan masalada xukunkeeda u gudbin waa inaad dhiraan dhirisaa keebaa muddaci ah keebaa muddacaa calayhi ah walidaalika qaaluu tamyiizu xaali اlmuddaci wاlmuddaca calayhi jumlaة اlqadaa'i waqaca qadaha iyo baabulxukm duub ahaan waxaaba aasaas iyo lafdhabar u ah mudaciga iyo muddacaa calayhiga inaad kala saarto tamyiizu xaali اlmuddaci wاlmuddaca calayhi jumlaة اlqadaa'i waqaca فالمدعي من قوله مجرد من أصل وعرف بصدق يشهد أنا قصائدك فقه منظوماتك فقه هاي ديرا انت مركات قارته قاعدة قودة هيسان نسكنا تلمامي وحاد دارته مدعى عليه قفك الله هيستها وحانا داران وحانا مرخاتي لغا ربا قفك مدعي وحين نصمرنا قواعد فقهية وأصولية فروق دور حيسا إني أغلبية قاعدة فقهية تاي mil ma fiiha min istinaai haddaba qaacidan yustatnaa minha ashyaa waxyaabaa laga soo reebaya baalka naga qabto ama haddana soo noqda ayib markii laga waxyaabaha laga soo reebaya mid shalay baynu soo marnay alqasaama wey nin baa reer nin baa la dilay isagoo reer ay col yihiin ag yaallaa la arkay dee wax dilayna lama arag isagiina way inkireen qasaamadu asaasan waxay ka bilaabataa qoladii ninkaa ka dhashay hadday yidhahdaan nin wiilka ninkayagii reer hebelun baa dilay waana damu lowsoo astaamaa la hayaa laakiin caddayn lama hayo waxaa la leeyahay ninkan haddaa reerka ku sheeganaysaan konton dhaarood mara inay dileen ninkan haddii ay yidhaahdaan anagu ma dhaaran karno waxba maana arkaynin dhaartii waxaa lagu celin qoladii wax loo haysto kontan idin ka mid aha dhaarataa la dhihi waana qisadii ibnu cumar hay warinaye hooyisa iyo muxayisa ay khaybar tageen way wada socdeenoo beer nimanka yuhuuda meelay joogaan bay beertii soo galeen nimankaasina muslimiintu ay hoos imanayeen heshiishii ay ku hoos noolaayeen labadii nin beertii nabad bay ku soo wada galeen labadoodaa wax muslimiina ka jooga meesha way kala tageen beertii saaday u kala tageen buu mid baa qaylo maqlay wuu soo orday ninkii oo la gowracay oo meyd dhiig galgalan ayuu u yimid ninkiina waa dhintay wax gowracayna ma arkayni meeshana waxaan yuhuudayn ma joogo nabigu u yimid alayh salatu slam rasulka ilahi wuxuu yidhi nimankii way dileen nimankii baa loo yeeray waxay dhaheen maanaan dilin waxaa la yidhi konton dhaarood muxayisow dhaaro rasuulka ilahi seen u dhaartaa ishay maba arkayni waxaan arkayni maa ku dhaaran wuxuu yidhi haddaba yuhuudi konton dhaarood ha idiin dhaartaan waxay dhaheen war niman rasuulka niman ilaahay ba rumaysnayn maaba dhaar biyo kaban nabigu alayhi salaam ibil sadaqa geelii sadaqada ahaa buu magtii ninkii ka bixiyey laakiin masalada xugoo daliilku waxaa weeye iyagii mudaciga ahaabaa dhaarta la yidhi mudacigii baa dhaara la yidhi waxaanan ogeyn albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara masaladana ka soo hartay waxaa kaloo ka soo haray masalo labaad ninka markhaati baa laga rabay laba markhaati ah mid buu hayaa hal markhaati uu hayaa kii labaadna ma hayo ma waxaa la dhihi markhaatigii mar haddaadan nisaabkii oo dhammaystiran haynin qoladan baa kuu dhaaran maya waxaa la leeyahay soo nus ma haysid nuska kale dhaar ku kab waana xadiidkii abi hurayra ee qadaa bilyamiini maca ashaahidi hal markhaati ninkii haysta dhaar ku kabaalina booska markhaatiga kala dhaar geli saas darteed masaa'ilkaasaa ka mida masaa'ilka ka soo haray bayinatan markhaati alzim waxaad ku laazimisaa calaa man yabdaci qofka dacwoonaya wax sheeganaya eele waxbaa iga maqan ama waxbaa la iyeelay ama waxbaa la iga haystaa waxallif waxaadna dhaarisaa haddii markhaatigii la waayo almunkira dhaari ninkii inkirsanaa ee dafiray markii dhaarta lagu yeesho labaa u furan inuu dhaarto oo la yidhahdo iriddaa ka baxka kalena la yidhahda maanta kadib ninka adoo daba socda laguma arki karo markhaati waad weydey soo maaha wuu dhaartay khalaas sheekadaas way dhammaatay way xihan tahay iyo isaga laftiisii dhaarta inuu ka baqo ay dhaarti ku adkaato waxoogay waxaa u furan waxa la yidhaha raddulyamiini hadda kuwaan soo maraynay qasaamadii dhaarta kuwii la yidhi markii yidhaha annaga ma dhaaran karra ha la idiin dhaarto soo lama dhihin masalatu raddulyamiin xadiidkaasa asal u ah inuu yidhahdo ani dhaaran maayo isagu ha ii dhaarto dhaartii isagaan ku celiyey isagu ha ii dhaarto hadduu yidhahdo isagu ha ii dhaarto ninkii muddaciga ahaa baa la leeyahay markhaati waad weyday dhaartii baa lagugu soo celiyey dhaaro xaqaagiina qaado hadduu yidhaahda dhaaran maayo aniga isagu muu dhaarto sheekadaasi miis miis bay ku dambayn waa lagu kala dareeri ninkani xaq buu lahaa inuu soo wareejiyo in la dhaarsato xaqii koowaad baad lahayd isna sharcigu xaq wuxuu siiya inuu kugu soo celiyo xoolahan ma hubtaa uma kaa maqan yihiin ha dhaaro haddaad dhaarta adigana diiddo inaadan waxaad hubto meesha kugu yoolin baa caddaatay waad iska tegi maanta kadib laguma arki karaa lagu dhahdo ninkaa tafta iyo faraqa haysta ama dhaaro dhaar baa lagu soo celiya xaqaaga haddaad ishubto aakharo dambaabi maysid ee kitaabka gacanta geli laakiin marka saa laga hadlayo dee dhaarta kitaabka dad ay u sahlan tahay baa jira fuqahada waxay yidhahdeen qaarkood mutaakhiriinta war dadka dhaarta kitaabka ilahi in lagu dhaartay iyo ilahi in lagu dhaartay ay u fududahay laakiin waxyaabo kaleoo been in lagu dhaarta ku adag ay jiraan maxaan samaynaa waxyaabo badan baa soo baxay haddaba oo ataxriifu bialaaqi la yihahdo xilo fur ama la yidhaahdo waxyaabo lamida waxaa masaladaa garab socota dadka qaarkii awliyada ku dhaara iyo sheekh hebel ku dhaara uga daran ilaahay ku dhaara soo maa taa iyada baabu shirki weye ku dhaara la dhihi maayo ma shirki alageli dadka shirki uu yeedh weye taas taasi waa masalada koobaad qaacidada koobaad waljawra dulmigana idfaci celi oo dadka ka celiyo ninka nin waliba jidkiisii mari markaad kala xukumaysa waalqi dacwan bikhilaafi alxisi waalqi waxaa tuurtaa oo diiddaa in la dhegaysto oo maxkamad la keenaba dacwan sheegasho bikhilaafi alxisi tanna waa masale tii hore ka soo hartay wey xiska iyo waxa la arkaba ka hor imanayso aan dhiciba karin ninku hadduu soo dacwooda dacwo aan dhiciba karin waxaan dhiciba karin buu kusoo dacwooday dacwada albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara miyaa la dhihi maya war waxaan ma dhici karaa nadhaaf baa la dhihi waxaa dhici kara horta keen tusaale mila ubuwatin bigayri masin aabbanimuu sheegtay ninkii ilmahan isaga inuu dhalay nin baa ku dacwooday ninkan anaa dhalay waana isku da ma dhici kartaa ama nin kaba daweyn buu wuxuu yidhi anaa dhalay waxaa leedahay dacwada intii la dhegaysto oo labadoodii laysu keeno war ima dhalin waan dhalay nin la-eg ama kaba weyn ama da ahaan uusan dheri karin sanad iyo labuuba ka weyn yahay waxaa la yidhi tani waxaan dhici karin weeye albayinatu cala almudaci walyimi calaa man ankara kuma jirto warada tag baa la dhihi inaad malihiidi ama bikayri masin buu sheegtay weligiiba ma guursanin ilmahan anaa dhalay buuri waxaa masaladan soo gelaya aabbaha iyo hooyada ishukaansanayaan anoo subxaanyaa dhex maray anoo subxaanyo ah ama geedkay hoos hoos ku shukaansanayeen baan taagnaa marka markay ishukaansanayeen adigu nin weyn baad ahayd kuna waxay yidhi baa layidhi duqaydan i dhalay moogtahay anaa isbaray waga ishukaansanayeen marka waxaasoo kaleeta dacwa bikhilaafi alxisi wey hasan waaan maqlay isagoo leh masaajka sigiska nin jooga oo wuxuu yidhi haddaan magacaabo sheega la garan kolbaan ninkaa waan garanayaa baa laba reer oo la yidhaahda laba qabiiloo mid isagu uu ka dhashay ninka nool qabiil buu ka dhashay hadduu odaygaa uu ku abtirsanaya abtirsado waxaa laga yaabaa sideed sagaal inuu sii tirsado ugu yaraan sidaa la igu qiyaasay isaga qoyska uu ka dhashay intaa uu ka tirsanaya qoys kaloo soomaaliyeed baa waxaa la yidhahdaa isku hooyay ahaayeen markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi duqdii labada reer dhashay anaa qabi jiray waalqi dacwa bikhilaafi alxisi waxyaabaha mustaxiilaadka oo kaleeta lama dhegaysto waxyaabaha mustaxiilaadka ah hadduu dacwad ku soo gudbiyo qofka waxaa laleeyahay waad waalan tahaye goortaad miyirsata qof caaqiloo miyir qabiya waxa dhici kara annagu dacwad u qaadnaaye waxaanoo kale ma dhegaysanee orod iska tag baa la dhihi ninkii qaadi noqdana waxyaabaha iyo wax ka daranba way ku soo mari anu waxaan goobjoog ka ahaa gaari aan saaraa nin leh daksi baa dadka nafta u keenay daksigii iska celi daaye daaye walaalaan nahay hooyayna wada dhashee war maxaad saa u leedahay markhaatiya caddayn baan u hayaa buy ta waxaan idhi waxaa weeye bikhilaaf alxisiga ti ahayd weye tanoo kale dadka iyo daksiga isku hooyo walaalaa dacwad la dhegaysta maanu xujiye daliil loo raadiyo uma baahnee inay baail iyo been tahay way iska caddaa hor nala dhaafo marka waxyaabahan oo dhan haddaad meel qaadi a fadhiisato ama mujtamaca dacwadooda ay ku timaado waxaa laga yaabaa mar kastaba inay ku soo marto wax weligaa aan madaxaaga ku soo dhicin inay dhici karaan weligaa waxaan madaxaaga ku soo dhicin inay dhici karaan baa maalin kasta laguu keeni oo kharaa'ibka iyo mashaakilka illa waxaad meel u fadhidaa mashaakil xalin mashaakilna ma midba midkay ka sii daran tahay baa laguu keeni marka waxyaabaha laga soo reebay bayinatan alzim man yadaci bayinatan alzim calaa man yadaci ninkii sheegtaa ka mida wax bikhilaafi alxisi ah waalqi waxaa tuurtaayoo waxba aadan ka soo qaadin baa lagaga baahan yahay dacwan sheegasho oo bikhilaafi alxisi da aragtida iyo wax sida muuqata ee la taaban kara ka hor imanaysa mila ubuwatin inuu aabbo yahay oo ilmo dhalay buu sheegtay bikayri masin isaga oo naagba taabanin anuu weligeyba guursanin naag agteedana marin baan ilmo dhaloon caruur leeyahay bu taa waxay yidhahdeen culimmada qaarkood waagii hore bayse ahaan jirtay laakiin hadda ubuwatan bikayri masin baa jirta masalada talqiixu sanaaciga la yihahdo wey hadday nin yar naag is guursadaan way dhici kartaa masalada maanta ubuwatan bikayri masin way dhici kartaa ninka hadduu naag guursado meher xalaala isu hayo oo biyihiisii la qaado iyagoon is arag isaga biyihiisa laga qaado oo iyada ukunteedii lagu daro oo ay sidaa ilmo ku dhashaan ilmaha yaa dhalay isagaa dhalay sooma biyo istaabteen mila uwatin bikayri masin hadda masaladu sidii hore ma aha masaladaasi masale cusub oo casrigan bilaabatay ma aha waa masalo fuqahadeennii hore ay ka hadleen dad qaar baa mooda masalada inay cusub tahay waxaa la yidhahdaa masaladan istidkhaalu lmaniyi masalada la yidhaahda wey haddee haweentu biyaha ninka intay qaada ay isku shubtay yidhahdeen fuqahadu ka hadli jireen oo ilmo ka dhashay ilmaha xoonkiisu muxuu yahay meher maysu haye mise isuma haynin isagaa dhalay xalaal weeye masaa'il tiro badan baa ka dhashay laakiin hadda sida loo dhaqmayo ee wax la isugu darayo qaar baa carruurtii la garan la'yahay aabbahood la yaqaanaa laakiin hooyahood la garan la'yahay wili maaragtay ilmo dhashay oo islaani dhashay oo yaa hooyo waa la isku haysta oo xataa culimmadii shareicadii iyo fuqahadeenni isku haystaan hooyadii waayo waxaa la yidhi mararka qaarkood islaam baa intii caloosheeda laga kiraysto baa nin iyo naag biyahooda intii laysku daraa mid kale caloosheeda la dhigaa iyadaa caloosha ku haysta sagaal bilood markay u dhammaatay dhashay ilmaha miyada hooye oo caloosha ku waday mise tii ukunteeda laga beerayba hooyeba masale nisaac iyo muran aad u adag fuqada ka dhex taagan yahay wey tani waa sidii hooye nuujisay oo kaleetay ka dhigan tahay iyo maya xamalatu ummuhu karhan wadacata kurha sooma waa masalo muran dheer ka taagan yahay marka noloshu maalin kastaba masaa'il iyo qaab qaab darano dhibano cusub waagi hore aabba la ysku haystun baa naqiinay hooyo la ysku haysto miyaa naqiinin waxaa la yidhi hooyada uurkeeda la kiraystay iyo midda ukunteedii la beeray ilmahan yaa dhalay mideebaa dhashay ilmahan mid calooshay ku siday midna ukuntay leedahay tilmaamihii ilmaha iyo wuxuu ka samaysan yahay oo dhan tii ukunta lahayd buu shabahaa laakiin calooshuu ku soo koray iyo halkuu nafaqada ka qaadanayay meeshuu jiifay iyo kafoosha iyo sakaraadkiina mid kala wey tanaa dhashay maya tanaa dhashay maya tanaa dhashay mara tanaa dhashay ilmihiiba banaanka taagan baa waxaa laleeyahay hooyadaadii run tahayda wey ee haddaad dhibatay berri xoolahaaga dhaxalka ku lahayd ma tanaa mise waa tan masaa'ibka faraha lainoo geliyey sumid arag calaa kulli xaal ka socon واقبل أمينا يدعي الرد إذا لم يكن قبضه لحظ نافذة واقبل وحلق بشا أمينا من آمنها oo yaddaci radda inuu celiyey xoolihii iyo hantidii loo dhiibay uu hayay sheeganaya idaa lam yakun haddii aanu ahayn qabadahu xoolahaa mid guddoomay oo u qaaday lixadin isaga dantiisa iyo maslaxatiisa u qaaday dantaasoo naafidan sidaa ku fushay oo dhacday waxaa jira qofka sidiisaba xoolo iyo hanti ula lahayn gacantiisu hadday soo gasho laba qaybood buu u qaybsamaa hayntaa u hayo in la yidhaahdo waa yaddu amiinin qof xoolo lagu aaminay oo hanti lagu og yahay wey iyo inuu yahay yaddu daalimin muctadin nin xoolahan xaqdarro ku qaaday oo dhacay ama xaday ama jeeb siibay mar haddii ay labadaa u qaybsameen ninka xoolaha qaaday ee jeeb siibay yadduhu waxaa la yidhahdaa yaddu damaanin xoolaha wixii soo gaaroo dhan waa laga rabaa ee dhiba soo gaara ninka kale sida sharcigaa ku qaadayna yadduhu waxaa la yidhahdaa yaddu amiinin yaddu amiin waxaa ka mida ninkii tobalcaaro kaa qaatay waxaa ka mida ninkii wax kaa kiraystay waxaa ka mida ninkaad wakiil ka dhigatay waxaa ka mida ninkaad ammaanada u dhiibatay waxaa ka mida nin xoolo loo dardaarmay inuu gacanta ku hayo dhammaantood waxaa la wada yidhaahdaa yaduhu yadu amiinin xoolaha wixii soo gaara inuu isaga xadgudub ka yimaad iyo dayacaad ma ahane madan dhabayoo laguma laha kan kale laakiin wixii soo gaara xataa malakumowd samada hadduu uga yimaado waa lagu leeyahay xoolihii xooluu soo xaday wuu soo boobay wuu soo dhacay wuu soo jeebsiibey wuu soo bililiqaystay dheh macyada tirada badan ee loo yaqaano xoolahaas xataa neefkii xoolaha isagoo haya hadduu malakumowd samada uga yimaado xoolaha neefka waa lagu leeyay maxaa gacantaada geliyey wey laakiin ninkan kale hadduu isagu xadgudub sameeyo ama ammaanadii dayaco wuu dandhabaa haddaanu isagu dayicinna dandhow laguma laha yaduhu yadu amiinin baa la yidhahdaa waa gacan ammaano haysoo la aaminay kanna waxaa layidhi yaduhu yadu dulmin wactidaa'in gacan dulmi iyo xadgudub ku timid wey haddaba ta dulmiga iyo xadgudubta xaggaa inaga dhig yaddu amiinintii baa laba mas'alo uu kaga hadlayaa mualifku raxima allahu tacaala xoolaa laguu dhiibtay ninkii xoolihii nin baa u dhiibtay hadhowbuu wuxuu yidhi xoolihii ninkii ii dhiibtay waanu celiyey xoolaha ninkii lahaa baan gacantiisa geliyey ninkiina wuu inkiray wuxuu yidhi iimana soo celinin iimana dhiibin masaladana waxay istina iyadana ka tahay azin bayinatan calaa man yaddaci ninkan wuxuu ku dacwoonayaa oo sheeganayaa xoolihii waan celiyey ninka kalena wuxuu leeyahay maya ma arag xoolaha waxaan ku dambaysay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana weeye ninkaa gacantiisaa lagu ogaan yaddu amiinka laakiin waxaa la yidhi hadda taa qaacidadii guud waa laga soo reebayo hadduu yidhaahdo xoolihii waan u celiyey ninkan gaarigaan ka soo kiraystay waan u celiyey waxaan kan ka soo qaaday waan u celiyey waxaa laleeyahay ninkii kalena uu inkiro alqowlu qowlu lamiini hadalka waxaa la aqbalayaa nin kale waan celiyey laakiin waa la dhaarin dhaar buu ku kabi haddii laisku inkira weye mas'aladaasi xaalad baa laga soo reebay xoolahan markaad yaddu amiin aad ahaatida qaadanaysay haddaa dan iyo maslaxa taa a u qaadatay xoolihii waan celiyey lagaa yeeli maayo caariyay ahayd caariyada waxay ahayd ninkan xoolihii waad ka qaadatay inaad intifaacsato biduuni muqaabil adoon isaga waxba siinaynin haddana haddii isagoo ixsaankaa kuu sameeyey waan u celiyey keliya la iska yeelo dama ninka waxaa weeye waa xogay waxaad oga soo qaaday xoolahan soo maaha ninkan inaad ku intifaacdo haa bilaa muqaabil buu caariyada ku siiyey isagoon waxba kaa qaadanay soo maaha ma muuqato inuu maanta kugu xadgudbayo uu kuleeyahay xaq usan lahayn inuu kaa qaato uu doonayo uma muuqato uma eka sababtoo shalayba isagoon waxba kaa rabin buu ku siiyey adiga ninka xaqiisii caddayn markhaati keen wey markaas waxay yidhahdeen waad ka soo kiraysatay kiradaadaa u baahnaa soo maha wax inaad kiraysato waxaad tidhi waan u celiyey waxaa laleeyahay maya hadduu isaga inkira markhaati keen baa lagu leeyahay sababtoo xoolahani gacantaadu ammaanaha noqoto laakiin markay ku soo gelayeen dan iyo maslaxo aad leedahay bay kuu soo galeen laakiin hadday ahayd alaabtan meel ii dhig ama ay ahayd dardaaran xoolahan lagala dardaarmay caruurta iyo xoolahan iyo uhay uu yidhahdo waan siiyey xoolahoodii ama waan soo celiyey ama ammaanadaadii waad iga qaadatay marka waxaa laleeyahay alqowlu qowlu lamiini taasuu tilmaamo wuxuu yidhi waqbal waxaad aqbashaa amiina nin aamin ahaayo yaddacii sheeganaya alradda inuu celiyey idaa lam yakuwaase haddii aanu ahayn qabadahu xoolaha mid u qaatay lixadin isaga dantiisa u qaatay kaasoo naafidan saa ku fulio saa ku dhammaaday dantiisa intuu u qaatay saa haddii heshiiska lagu kala tegay aanu ahayn hadalkiisa waa la aqbali taasi waan celiyeydii weeye laakiin neefkii xoolaha wuu dhintay ama waa la xaday gaarigii ama gaarigii wuu burburay ama dabkii buu raacay wixii waa dhintay hadduu yidhaahdana wuxuu yidhi wa aطliqi اlqabuula ninka amiinkaa in warkiisa la aqbalayo iطlaaqoo ha kala qaadin min amiinin amiinin laga aqbalayo fii talafi اlcayni cayntii iyo xoolihii inay dhinteen maca alyamiin isagoo dhaar ku daraya hadduu yidhaahdo waa dhintay wixii gaarigan kaa kiraystay shil baabuur buu galay oo wuu burburay ani gaarigaygii baan kaa rabaa ma soconayso sharcan hadda waa lais wada qabsan kuletir isku wada dhegi ani gaari baad iga kiraysatay gaarigaa shil hadduu galay aduu kaa galay hadduu ictidaa iyo xadgudub ama sbiid aan loo baahnayn ha ku socdo ama meel aayar la wadayo khayru mas-uulnimo ha u wado ama isagu shuruudii gaariga iyo waxyaabihii loo baahnaa in laga ilaaliyo in gaariga lagu wado isagoon ka ilaalinin olyadiisi iyo biyihiisi iyo kontaroolin haywey wadda ha saaro kadib gaarigii ha qarxo ama motoorku ha duqeeyo iyo waxyaabaha lamidka kuwa waa tacadi waxaa leedahay gaariga iska bixi lacagtiisa laakiin wuu daryeelay wax walbuu sameeyey laakiin wax awooddiisa ka baxsan baa ku dhacay isagoo khadkiisii haysta baa gaari khadka kale ka soo baxay dhac waa ku dhuftay waa ku dhuftay ama gadaalintii lagaga dhuftay buu meelaan loo meel ilahi ogu yahay ka dhacay ama isagoo hayweyga hayuu taayir u baxay taayir baa u baxay ilaa aakhirihi waxyaabaha saasoo kaleete awoodda darawalka ka baxsan ee la yaqaana waa tusaale gaariga aan soo qaadanaya hadday ku dhacdo gaarigii waa burburay sabir iyo iimaan allaha kaa siiyo wey warkiisa waa la aqbali alaabtii caariyada aad u qaadatay gaarigaad caariyeysatay waa burburay sabir iyo iimaan allaha kaa siiyo wey wa aطliqi اlqabuula in la aqbalaya hadalka iطlaaqoo duuduub ma dantiisay ahayd mise ma ahayna kala qaadin min amiinin amiinin laga aqbalaya fii talafi lcayni cayntii iyo xoolihii inay dhinteen macalyamiin oo isagoo dhaar ku daraya maxaa yeelay liannahu isagu caamala biljamiili si wanaagsan buu ula dhaqmayoo ammaan iyo xooluu ku hayey wamaa cala almuxsini ninka muxsinka ee samafalayna ma laguma laha min sabiilin dariiq lagu dulluudo lagu cadaadiyo oo culays lagu saaraay ma jiro waxaa tiri warniba alaatan iyo ilaali ii xafid waan kuu xafiday tuugaa soo dhacday oo la tagtay aniga maxay tahay dembigaan galay ama xaafadii baa dab ka kacayoo gaarigii halkii gawaaridu yiiloo yaalla baa dab la tegey oo dab gubay ama tuug baaba timidoo bab gaarigii waa la dhacay ammaanaan kuu hayey ammaanada lagu hayeyba waxay dhaheen laba nooc weeye liannahu caamala biljamiili midna adigaaban xil iyo mas-uuliyad kuu qaaday oo ama wakiil kuu ahaa ama ammaano kuu hayey ama dardaaranaad igaga tagtay midna xoolahaagii oon kuu xafidayaan hayey oo aad iska cuni lahayd ama wax iska samayn lahayd baan lacag ijaarkii lacag baan kaa siinayey isagiina waan ku ilaalinayey lacagna xoolana waan kaa siinayey marka adig laftaadu gaariga waxaad iiga kiraysay dan baa kuugu jirtayoo wanaag baan kuu galay markaan ijaar ku siiyey ee haddaadan u baahnayn mabaad iga ijaarteen marka ni hadda ijaarkaagiina ku siiyey gaarigana ku ilaalinaya wax awoodayda ka baxsan ku dhacay oo gaarigii burburay waxba iguma lihid wey laakiin soomaaliya ka dhaadhicin kuleetiga la isku wada dhegan yahay tusaalayow dadka iyadoodu yaddu amiinka ay tahay ka muudacin nin ammaano loo dhiibay oo la wadaaca dhigay waa ka wakiilin weeye waa waliyin nin dadka arrintooda maamulayo agoonta iyo dadka yaryaraa gacantoo xoolahooda ku hayay weeye mustajirin waa mustajirin nin wax kiraystay weeye mudaaribin nin xoolihii ku shaqaynayo faa'iida qaybaad ahaydeen weeye waa ka wasiyin nin loo dardaarmay agoonta iyo ilmaha yaryarkaa arrintooda xoolahooda hayo weeye intaasoo dhan baa ka mid a mudaaribka ama mudaarabada waxaa la yidhahdaa magac kalena fuqahadeena baab alqiraad iyo muqaaradana way yidhaahdaano ninna xooluhu leeyahay ninna xooguu leeyahay faa'iidadana si bay u qaybsanayaan ay ku heshiiyeen ama konton konton ha noqoto ama konton iyo ama lixdan iyo afartan ha noqoto ama sagaashan iyo toban ha noqoto haddana say ku heshiiyaan وكل متلف لحق غرم بمثله أو بالذي قد قوم وكل متلف قف كستو وح بربرية أو وح دله لحق حق بربرية غرم وحال غدا نبيا بمثله سوى كلاته أو بالذي كيبا عمل غدا نبيا قد قوم لقو قيمي نكي وح جيسته أو حولي هانتي بربرية وحال غدا نبا حدو حولها سي وحلا مد أيليهن كل مد كان بالاليه haddii aynan xoolahaasi wax lamid oo boqolkiiba boqol lamida jirinna waxaa laleeyahay waxaad keentaa qiimihiisii waxaa ka mida wuxuu kaa daadiyey sonkortaadii kiilo sonkoroo noocii aa laleeyahay ka soo gad suuqa beriiskaagii buu kaa daadiyey inta in leegoo beriisoo noocii a suuqa ka soo qaba laleeyahay bakeeriya hadda la yaqaanuu kaa jebiyey kii oo kale keen baa laleeyahay laakiin bakeeriga kii oo kale keen ma la dhihi haa oo maya kuu kaa jabiyo hadduu cusbaa kan kalena ka cusub keen baa la dhihi laakiin kuu kaa jabiyo hadduu duug ahaa iyo ku cusub isku mid miya wa min hunaa buu muqawamaadku geli waa la qiimayn bakeeri cusub iyo mid duugana isku lacag ma aha shaati buu kaa gubay iyo sarwaal ama suuriya fotashaari buu kaa gubay haddii uu cusbaa waa la yaqaanaa laakiin sida khaalibkaa waa la qiimayn imisuu ku fadhiyey qiimihii uu hadda joogay iska bixi isagoo cusub ama gacan labaada waxaa lamida gawaarida gawaaridu mili ma ah waa muqawam waayo gawaaridu inta ay isticmaalla isticmaalayay lama yaqaano makiinadiisu waxa ay qabto waayaradiisu iyo beebabkiisu waxay yihiin lama yaqaano markii la isticmaalaba gawaaridu way kala hor dhammaadaan gaarigan oo noocaasa oo sanadkaasa oo shuruud xaaladiisi iyo tilmaantiisi iyo suu ku sugan yahay saas tahay imisuu joogay intii baa lagaa qaadi marka waa kullu mutlifin nin kastoo wax burburiya lixaqin xaq dad kale leeyihiin burburiya urima waxaa laga dandhabaa bimili isagoo kaleeto hadduu wax lamida leeyahay aw biladii ama kiibaa laga dandhabaa qad quwima lagu qiimeeyey ilaa idaa kaana inuu yahay burburintiisa iyo waxyeeladaa uu geystay biidni shaarici sharcigu inuu u fasaxay waxaa inuu sameeyo maahane aw saaxibi اlxaqi ama ninkii xaqa lahaabaa u fasaxay falaa tunaasici hadoodin buu taa haba ka murmin sharcigu wuxuu amray in wax la qisaasto qisaas xaqu inanu bixiyey ninkii baa nin qisaastay waxaa la dhihi naftanaad goysay xudakm diyadeedii ken may idni shaaric buu ku qisaasay ama ninkii xaddu sariiq iyo xatooyu galoo gacangoy baa lagu xukumay nin baa loo soo diroo lacag ku qaatay oo jag gacanta siiyey ama tatawuc uu siiyey gacantaad goysay dankeedii baa lagaa rabaa maa la dhihi maya ilaa bidni shaarici waxaa kaloo shaaric uu ogolaaday wax alaalay wixii sawirada joogga leh ee tamaatiisha la yidhaahdo baa nabigu wuxuu amray in la burburiyo nin baa meeshan wuxuuba ku gataa dukaanka uba yaallaba tamaaiilun buu gadaa ama sameeyaa qolaa u timidoo ka burburisay ma loo dambdhabi maya ilaa biidni idaa kaana biidni shaarici nin baad u timid qalabkii muusikada iyo kabankaad ka jajabisay ma la dandhabi laa ilaa biidni shaarici kaban iyo muusike iyo waxyaabaha heesaha iyo haddaad cagta la mariyo biidni shaaric baa lagu burburiye dandhow ma leh haddii xoog waa gaar iyo qori carabi waa kuu qaban gaarka iyo masaalix masaxiid gaar wey laakiin xukum sharciga hadduu jiro ninkaa wuu soo dacwooday waxay yidhahdeen ka taksiiri aalati lahwi waarabi baa la yidhahdaa kabanka iyo muuskadi weliba wa jiri jireen noocyada iyo magacyada iyo qaabka waxay ka samaysan yihin baa la kala duwaye alkuubatu iyo waxyaabaha badan ee la sheego atablu walkuubatu ilaa aakhirihi walmizmaaru dhammaan fuqahadeena way ka hadleenoo kuwa haddaad burburiso waxay yidhahdeen dhibaato ma laha ilaa biidni shaaric aw saaxib alxaqi ama ninkii xaqan lahaabaa burburi ku yiri nin baa intuu ku ordure wuxuu ku yidhi orod neefkan ii gowrac waad u gowracday neefka lacagtii baa lagaa rabaa ma lagu dhihi maya waad heshiiseedoo gurigu hagaajinayo dhinacaa ka dumi ama gidaarkaa ii duumi ku yidhi waa dumisay hadhow ma ku dhihi kara anaa gidaarkaa dumisay lacagtii baan kaa rabaa may ilaa bisaaxibi saaxib alxaqi wey isagaa ku yidhi dumi falaa tunaasici taa haba ka doonin wey الأجر والضمان لن يجتمع من جهة فاعرف لها المواقع الأجر إجارك قادشو إيا والضمان إن لدن دباي لن يجتمع من جهة كما كل مان وحكوله وحي إناد إجارته وذكرك بحصه إيا وحي أديك تعدي قاقية قعنت هذا أن كقارن إناد دن دوله لوضع الله اسمر راعين كره haddii lagu yidhaahda waa dan dhabi kira laguma laha haddii lagu yidhaahda kiradaad bixinna dandhow laguma laha haddaadan adigu xadgudub samaynin masaladani waxay farac ka tahay qaacido soo socotaoo hal beyd kadib iman doonta marka wuu miaaliyey tan lafteeda wuxuu yidhi famuktari shayi qofkii shay kiraysta laa yadmanu bihi shaygii ma damaano oo ma gudo haddii waxaan isaga gaarsiin inuu soo gaaro wa mutlifun qofka wax dilana can ajrihi ijaarkiisa qad ya'manu inuu ka aamin noqdaa la arkaa qadaa wuxuu leeyahay masaailkan khilaaf badan baa ka taagan masaailka khilaaf baa ka taagan masalada laba wuxuu yidhi laba arrimood buu hal tusaaluu ka bixiyey wuxuu yidhi qofkii shay kiraysta ma damaanayo waxaan isaga xaggiisa kaga imanin ee si kale ku soo gaara isaga laguma laha waayar korontaa qaraxay gurigii kuu kiraysnaa dabkii korontadii qaraxday baa muraayadaha burburisay adi maa lagaa rabaa may laakiin adugu haddaad korontada qarxiso waa lagaa rabaa ilaa adaa falkan la yimid gurigii hadda adigu gaas intaad shiddo gaaskaas shidday uu dumiyo waa lagaa rabaa ilaan falka adaa la yimid laakiin waxaadan adu la imanin dabaylaa dhacay dabaylihii baa daaqadda eber ka dhigay ma lagu dhihi adaa meesha deganaa guriga ka karaystee daaqadihii samee may ninkii lahaa inuu sameeyo wey yani maanaa jejebiye waxaala iga yimid maaha xaggaa xaafadda dhan baa dab ka qarxay dabkii baa guriga soo gaaray adaa deganaa maa lagu dhihi oo kirada kaga iga jiri maya alajru waddamaanu lan yajtamica min jihatin baad istaagi famuktari shayi bihi laa yadmanu ma damaanayo laguma laha wuxuu yidhi marka wamutlifu can ajrihi laa qad ya'manu wamutlifu ninkii wax dilayna can ajrihi ijaarkiisii qad ya'manu inuu ka aamin noqdaa la arkaa wuxuu leeyahy ninku haddii uu wixii isagu burburiyo oo isagu waxyeella u geysto damaantiisii baa lagu leeyahaye ijaarkiisii bixla dhihi maayo guri baad adu timid gurigii baad dab gelisay gurigii dab haddii la geliyey